halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda k a l y f m codka bulshada soomaalida maraykanka sidaad nooga barateen inaan maalin walba idiin soo gudbano warbixinadii ugu dambeeyey ee kasoo baxa waaxda caafimaadka gobolka minnesota ayaa maanta oo ay bishu tahay bishii februaayo todobiitobankeedii labadii kun iyo kow iyo labaatanka waxaan idiin haynaa warbixintii u dambeysay ee kasoo baxday guddoomiyaha gobolka minnesota isagoo maanta soo saaray war-saxaafadeed sidoo kalena qabtay shir jaraa-id maanta labiyo tobankii duhurkii wuxuuna kaga hadlay qorshe cusub oo uu la damacsan yahay bulshada minnesota inuu ogeysiiyo warbixinta ayaa ku bilaabatay sida tan in ay hoosu dhac weyn ku timid dadkii laga helayay ama isbitaalada ugu jiray cudurka coronaviruska dadaal badan oo la sameeyeyna tallaalo badan lagu bixiyey oo la wada gaarsiiyey dad badan guddoomiyuhu isagoo la hadlaya warbaahinta wuxu uu sheegay inuu dejiyey qorshe si nabadgelyo ah wax lagu barto oo iskuullada loogu laabto khaasatan isagoo oo yiri waxaan noo qorshaysan in dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ardaydoodii ay kalaasyadooda ku laabtaan laga bilaabo bishan aan hadda ku jirno ee februaayo labaiyo labaatankeeda iskuullada dhexe iyo iskuullada sare waxaan rajeynaynaa inay ku laabtaan kalaasyadoodii iyagoo si toosa u tegi doona iskuulladii qaarkoodna ay qaanan doonaan iskuulladii meelaha fog ahaa sidoo kale guddoomiyaha ayaa shaaciyey in uu rajeynayo in ardayda dhammaantood ay wada noqdaan ama iskuulladu ay isu diyaargaroobaan in bisha saddexaad ee march sideedeeda lagu wada laabto iskuullada dhammaan hadalladiisii waxaa ka mid ahaa waxaa la joogaa wakhtigii aan ardayda ku celin lahayn iskuulka waan ka soo baxnay meeshii xumeyd een ku jirnay sanadkii hore ee ahayd caafimaad darada cudurka caabuqa ee coronaviruska inkastuusan cudurka weli dhammaanin laakiin waxaan sameynay dadaal badan oo aan kaga soo kabsannay ha noqoto midkii tallaalka ahayd ha noqoto dadaalkeennii ahaa inaan feejignaan zaa'ida sameyno iyadoo taasi nagu khasabta inaan si fiican oo horudhaca aan sameyno hadda waxaa la joogaa wakhtigii waalidka macalimiinta iyo ardaydaba ay qaadan lahaayeen sida ugu wanaagsan ee caafimaadkooda maskixiyan u wanaagsan oo ah in caruurtay iskuullada dib loogu celiyo wuxu uu sheegay in gobolka minnesota uu gaaray heer aada u wanaagsan marka loo fiiriyo xagga tallaalka wuxuu yidhi waxaan bixinay tallaal ka badan sagaal boqol afartan kun khidmadood oo la siiyey buu yidhi bulshada degan gobolka minnesota iyadoo uu sidoo kale xusay in boqolkiiba shan iyo labaatan dadka tallaalka qaata ay ahaayeen dadka macalimiinta iskuullada ka ah sidoo kalena wuxuu yidhi boqolkiiba afartan waxaan maraynaa heer aan tallaalnay dadkeenna waa yeelada ah khaasadan dadkeenna ka weyn da ahaan lixdan iyo shanta sano maalin walba waxaan wadnaa tallaalkii tallaalkii wuu sii kordhayaa dadka qaadanaya dadkii isbitaalada ugu jira way sii yaraanayaan dadkii cudurka caabuqa laga helayna hoos bay usii dhacayaan marka sidaa darteed waxaan aada ugu rajo weynahay buu yidhi in dadaalkeennii uu guul keenay oo ay noo sahlayso inaan tartiib annagoo wada caafimaad qabna iskuuladii ku laabano sidoo kale wuxuu yidhi waxaan u diyaariyey oo noo qorshaysan in wiig walba siddeed iyo toban kun oo kamida khidmada tallaalka la siiyo meelaha loogu talagalna ay ka qaataan macalimiinta iyo ardayda sidoo kale wuxuu ku celceliyey oo inay tahay muhiimadda in lagu laabto iskuulka ay u fiican tahay maskixiyan inay caruurtu helaan meel ay caruurta kale kula sheekaysan karaan niyad ahaanna ay u kobcayso wuxuu yidhi waxaan tijaabinay oon sameynay inaan niraano iskuul walba waxaan u keenaynaa ama u sahlaynaa inay heli karaan agabkii ay u baahnaayeen ay kaga hortagi kareen cudurka coronaviruska taasina waxaa ka mid ahaa buu yidhi inaan iskuul walba dhignay meel la isaga baaro cudurka caabuqa iyadoo isla jawaabtiina meesha laga helay oo macalimiinta iyo iskuulladuba ay isla maalintaa mari karaan sidaana wuxuu sheegay in boqolkiiba sagaashan iyo lix ka mida iskuullada ku yaala gobolka minnesota ay barnaamijkaas ogolaadeen kana qayb qaateen haddana iskuul walba uu macalimiintiisa ka qaado maalin walbeeto inay isbaaraan ama cudurkii laga baaro sidoo kale waxaa la joogtay guddoomiye ku-xigeenka gobolka minnesota begi flanigan oo sheegtay inay iyadu naftigeeda go-aankan aada ugu farxday iyadoo khaasatan sheegtay in ardayda ay ka mid tahay gabadheeda yar oo ku laabatay kalaaska labaad iyadoo wiiggii hore loo furay bay tiri aada baan uga walwalsanaa sidii waalidiin badan ay uga walwalsanayeen iskuullada dib loogu laabanayo laakiin anugu niyaddeeda aada baan ugu qancay markii aan arkay isbeddelka weyn ee gabadheedu ay dhalisay taasoo ahayd inay asxaabteedii hore aragtay macalimiinteedii aragtay waxayna sheegtay inay niyad ahaan aada ugu qanacday gabadheeduna niyad ahaan aada ugu faraxday waxaa sidoo kale ay sheegtay ama guddoomiyuhu sheegay in inkastoo go-aamadan hadda ay cusub yihiin in qaar kamida iskuullada ay mar horeba fureen oo ay dhiganayeen wuxuu tusaale usoo qaatay degmada grand rapids maamulkeeda in siduu u bilowda cudurka caabuqa coronaviruska ay iskuulkooda keliya xireen intii ay ahayd saddex iyo toban beri keliya laakiin intii kale dhan ay furnaayeen sidoo kalena uu sheegay inay jiraan iskuullada khaaska loo leeyahay privateka iyo jaarirka kuwa furan markuu wuxuu yidhi waxani waa wax la samayn karo dadaalkani wuu jiray haddana rajo fiican baa nagu jirta inaan sii wadno waxaa sidoo kale meesha ka hadlay oo joogay gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka minnesota heather muller iyadoo sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay in ardaydii la siiyo fursadan waalidkana fursadan la siiyo waxaan la shaqaynay bay tiri iskuul walba gobolka ku yaala sidii aan horumar uga gaari lahayn in si nabad ah iskuullada loogu laabto caruurta ugu laabtaan macalimiintuna ay u helaan talaalkii iyo agabkii u baahnayeen inay iskuulka shaqadiisa ku wadaan sidaa darteedna ay tahay bay tiri inaan joogno meel lagu farxo inaan maanta diyaarinay qorshahan aan rabno inaan iskuulka caruurta ay dib ugu laabtaan warbixinadoodii way sii wadeen waxaa ka mid ahaa dadkii maanta lagu martiqaaday shirkii labayo tobankii duurkii la qabtay ee warbaahintaha arday ka mid a ardayada dugsiga sare dhigata ee degmada owatana wuxuu ka hadlay inuu uu aada u dareemay in uu uusan ka qeybgelinin waxyaalo badan oo saaxiibadiis la sameyn jiray markii iskuullada la xiray iyadoo ay ka mid ahayd buu yidhi markaan saaxiibaday la tashan jiray banoonigii aan ciyaari jirnay iyo qeybihii sportskan ka qeyb qaadan jirnay marka go-aankani aada baan ugu faraxsanahay buu yidhi in guddoomiyuhu uu qorshahan soo dejiyey iskuulladeenuna ay u baahan yihiin arday ahaan haddiina loo fiiriyo wuxuu yidhi aada baan ugu baahnayn waxaa kaloo sidoo kale meesha ka hadlay dhowr maamule oo maamula degmooyinka iskuullada ay ku yaalaan iyagoo iyaguna sidoo kale sheegay go-aankan inay la raacsan yihiin guddoomiyaha gobolka minnesota ayna rajeynayaan in arday badan iyagoo si nabad ay kusoo laabtaan waxbarashadoodii intii ka go-deen ay hor usii wadaan wuxuu sidoo kale guddoomiyuhu ballan qaaday maanta kowda duhurnimo inuu samayn doono shir jara-idoo kale oo uu kaga jawaabi doono su-aalaha iyo go-aankan qorshaha siduu ku gaaray isagoo uu sheegay inay jiraan dad badan oo weli su-aala ka qabo hadda uun ay ahayd warbixintan inuu u gudbiyo uun bulshada minnesoto loo sheego laakiin uu su-aalo badan oo jira uu ka jawaabi doono oo warbaahinta ay weydiin doonto waxaan rajeynaynaa su-aalahaas iyo jawaabahoodan inaan iisoon gudbino sidii caadada noo ahayd sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku helno annagoo mar walba bulshada soomaaliyeed usoo sheegayna wararkii ugu dambeeyay ee soo baxa sidaa hadda aan idinkugu sheegnayna waxaan rabnaa inay waalidiintu ogaadaan in haddii alla yiraahdo in dugsiyadii dhexe iyo dugsiyadii saraba la rajeynaya in dib loo furo siduu uu ku sheegay guddoomiyaha gobolka minnesota iyadoo ay dhici kartaba in bisha labaiyo labaatankeeda go-aanka hore yimaado ilaa bisha saddexaad sideedeeda in ardaydii loo ogolaado inayba iskuuladii tegi karaan kalaasyadoodii inay ku laaban karaan halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda k l y one o one point seven f m waana mahadsantiin